barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhanood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington d c waa khamiis toddobada mey sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa aniguwaa jamaal axmed cismaan iyo saare ciidlando
qodobadaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyarada magaalada booramo qaar ka mid a oo wada dadaalla ay ugu gurmanayaan dadkii ay daadadku ku fataheen ee magaalada qardho marxaladda iyagoo ay ku sugan yihiin ayaa maanta inaga daran waayo oo guryahoogii hantidoodii iyo dadka qaar ubadkoodii ayay ku waayeen marka anagoo eegayna marxaladda aan ku jirno iyo marxaladda ay ku jiraan ayaa nagu kaliftay maadaama anaga nolosheedii aynu waxba iska bedelin marka bulshada loo eego ayaa kaliftay inaan u damqano waayo haddee duruuf aad u adag lagu sugnaan lahaa gobolka lama
waxaad kaloo dhegaysan doontaan tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay dhallinyarada oo ka socda magaalada boosaaso qasiidooyinkii nebi ammaanka ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa iyaguna barnaamijka qaybka ah
maxamed nuux
ciyaarihi ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
war ka soo baxay laamaha ammaanka ee dalka kenya ayaa lagu sheegay in amar xayiraada lagu soo rogay xaafadda isliya ee magaalada nairobi oo ay soomaalidu ku badan tahay amarkan ayaa dhigaya in muddo shan iyo toban maalmood a xaafadda aan la geli karin lagana bixi karin sidoo kale wasiirka caafimaadka ee dalka kenya ayaa sheegay in la xidhay suuq ka mida kuwa ugu faca weyn ee magaalada mombaaso ee dalkaasi kenya tallaabooyinkan ayay dowladda waddanka kenya u cuskatay xakamaynta xanuunka coronavirus oo ay sheegeen in haddii dadku u hoggaansami waayaan talooyinka caafimaadka lagu yaraynayo faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban ay dowladdu qaadayso tallaabooyin dheeraada ganacsatada soomaalida ee kenya ayaa arrintaasi walaac ka muujiyey in xaafadda islii oo dad badani ku nooliyey islamarkaana ganacsi baaxadli uu ka jiray ay arrintani saameyn aan habboonayn ku yeelanaysa xaaladooda maxkamadda sare ee israel ayaa u ogolaatay ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu inuu soo dhiso dowlad islamar ahaantaasina aysan ka hor istaagi karaynin eedeymaha musuq maasiqa ee lagu soo eedeeyey netanyahu inuu soo dhiso dowlad waxa maxkamaddu ay go-aan ka gaartay arrintaasi waxaana ay sheegtay in sidoo kale dowlad wadaagga uu la soo sameynayo hogaamiyaha ay aadka u xifaaltamaan ee dhinaca siyaasadda benny gens in aysan ka hor istaagaynin islamar ahaantaasina aysan jibinaynin sharciyadda israel taasoo u ogolaanaysa netanyahu inuu xafiiska sii joogo muddo kale dadka eedeeya netanyahu ayaa sheegayay in heshiiska dowladda wadaagga ee uu la galay benny gens ina ahayd mid uu kaga gambanayo in maxkamad loo soo horstaajiyo musuq maasuq gens netanyahu ayaa la filayaa in isbuuca soo socda la dhaariyo kadib saddex doorasho oo sixigay oo ka dhacay israel
ramadaan kariim dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dhallinyaro is-abaabulay ayaa magaalada boorama ee somalilan ka bilaabay dadaallo ay qaab online ugu ururinayaan lacag loogu gurmanayo dadka ay daadadku ku fataheen magaalada qardho ee puntland wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyarada dadaalkaasi wada waxaana uu weydiiyey hawshaasi halka ay u marayso magacaygu waa cabdiraxmaan saleemaan cabdirashiid waxaan ahay guddoonka dhallinyarta isku xilqaantay gurmadka boorama ee magaalada qardho waxaan ka jawaabaynaa daadadkii walaalahayn ku soo fatahay intii awooddeeda waxaan bilownay dadaalkan muddo ku dhow saddex cisho waxaana ku bilownay qaab onlinea waxaana rabnaa inaan sii wadno wejigeyga labaad waxaan rabnaa inaan ka dhigno brograam ah dhoor to dhoor oo aan ku qaraacno xaafadaha albaabada kaasoo rabno in xaafad walba wax awooda aan ka qaadno si dadka wixii baahidooda aanu dhammaystirno insha allah waxaan rabnaa inaan garbistaag weyn u sameeyo aan barbartaagno
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa shukriya cabdi cabdilaahi waxaan ka mid ahay dhallinyarada isku xilqaantay in maad aragtay aan ka shaqeyno oon u gurmano walaalaheenna qardho ee saameynta baan ku yeeshay daadadka ka qaaday guryihii iyo weliba hooyooyinka qaar oo ku caruur waayay marka waxaan rabnaa magaalada boorama gaar ahaan gobolka awdal inaan isku dayno bal in bulshada aan wax uga qaadno waxaan isku xilqaanay in dhalinyaradani oo ku dhow labaataneeyo inaan isku dayno iyada oo aan waafajinayno iyadoo jiraan cudurada covid haddana bal iminka waxaan ku bilowno wejigiisa koowaad inta saansaantaasi ay yaro baaba-ayso inaan hab onlinea aan ku ururino lacagta
dadka ay daadadku saameynta ku yeesheen ee degan magaalada qardho maadaama dunidii iyo dalkuba uu ku jiro xaalad uu saameeyey xanuunkan covid sagaaliyo toban se idinku suurtagelaysaa inaad dadka dhaqaale ka heshaan aad gurmadkaa ku samaysaan runtii horta waxaa layidhi masiibo masiibo kale ayay ka daran tahay marka loo eego iminka gobolka awdal oo kale ama somalilan baan idhaahdee aada uma saameynin xanuunku welina stay home may gaadhin in guryaha la joogo runtii waxaa la odhan karaa way sikhran tahay marka runtii marka loo eego xaaladda uu ku sugannahay somalilan iyo marka loo eego xaaladda maanta ay qardhi ku sugan tahay waa kaafiya kala dheeray wayna kala duwan tahay marxaladda iyagoo ay ku sugan yihiin ayaa maanta inaga daran waayo oo guryahoogii hantidoodii iyo dadka qaar ubadkoodii ayay ku waayeen marka anagoo eegayna marxaladda aan ku jirno iyo marxaladda ay ku jiraan ayaa nagu kaliftay maadaama anaga nolosheedaynu waxba iska bedelin marka bulshada loo eego ayaa kaliftay inaan u damqano waayo haddee duruuf aad u adag lagu sugnaan lahaa gobolka lama dareemeen taa laakiin taala ajligeed baan rabnaa inaan bulshada wixii aan uga helno waayo oo haddii aad hadashid wuxuunbaad helaysaa laakiin haddaan idhaahno maanta xaalad adag baa lagu jiraaye ka aamusa runtii waxba lama helayo marka ama haba yaraata ama haba badnaatay waxaan isleenahay wixii la helo uun bal aad bulshadiina tijaabisaanoo naxariista soomaalinimo ha dareemaan walaalihiin iyadoo lagu jiro xilli adag oo xilligan covid a welibana ay rabadaan tahay bulshooyinta badanaana dad aan soomandad aan helin waxay ku afuraan looga qaaday hantida guryaha haddana annagu waxaan isku daynay annagoo adeegsanayna khibraddan ka dhaxalnay gurmadkii duufaanadii sagar iyo beledweyn waxaan isku daynay inaan qaab online ah dadka aan istiikarro ay ku qoran yihiin akoonnada iyo fideoyo aan gaadhsiino qaabka onlinekon wadnay muddo saddex cishaa berri iyo wixii ka dambeeya waxaan bilaabi doonnaa annagoo isticmaalna waxyaabaha ka hortega ah ee sida maskiga iyo golofiska inaan samayno brograam ah dhoor to dhoor oon albaabada tegno xaafad walba waxay awoodo aan ka soo qaadno si markaa dadkaan garbistaag u samayno waxaan fariintan uga faa'iidaysanayaa cid kasta oo maqlaysa maqalkaygan in ay akoonnadaasi waxay awoodayaan ku diraan oo ah afar afar shan laba sideed toddoba afar afar afar shan laba sideed toddoba afar oo ah nambarka saadka cid kastoo somalilan joogta ay ku diri karto markaas si ininkana waxaad awoodaan maanta walaalkaa badbaadi maantaan ku baahannahay qofay hantidiisa ka burburtay daadadku ka qaadeen markaa wixii galbistaaga annagu waan gaadhsiinanay adigu soo bixi irxamkuman fi lardi irxamkum fi lardi irxamkuman fi samaa layidhi waxaan iiga naxariisan dhulka dhulkaisganaxariisanarke markaa bulshooyinta waxaan ku wargelinaynaa inay garbistaag u muujiyaan waalahina qardho maanta iyagay dhibaatadu haysataa beri cid kale ku dhici kartaa iyaguna ay dareemaan in garbistaag jiro innagana ilahay nagu naxariiso maadaama maalmo khayr lagu jiro bir rabadaana ilaahay cudurka iyo bilaadina naga dulqaado
xaaladda ay ku sugan tahay magaalada qardho ee gurmudka loogu samaynayo idinkuna aad isku abaabusheen sead ku dareenteen khatarta daadadkaasi u geysteen magaalada qardho iyo inay gurmad u baahan tahay runtii horta marka si guud loo eego oo marxaladda ay qardhi ku sugan tahay waa mid miidiyaha iyo meel walba lagala socdo taasi kasokow tiimkani isku xilqaamay inay ka shaqeeyaan gurmadka walaalaheedna qardho ay saameeyeen daadadku waxaa kamida qaar kamida ardayda waxbarashada u yimaada jaamacadda camuude boorame oo iyagu maadaragtay kasoo jeeda qardho kuwaas waxay noo sahlayaan in ay si fudud ula xidhiidhaan dadkii qardho joogay maadaama iyagu ay xaafad xaafad u kala garanayaan qardho marka xaalad rasmiya amaba xog rasmiyaan idhaahde ayaan ka helaynaa maadaama ay jiraan dad maad aragtay aqoon buuxda u leh magaaladaasi
ma idinka oo urura ayaad caawinaysaan mise idinka oo dhallinyaro isxilqaantaya oo kooxa
haatan waxaan caawinaynaa waa anako ah dhallinyar isxilqaantay sidii aan u caawinay kuwii horeba dhallinyarta gobolka inta haldoorka ee samafalka jecel ayaan iskugu yeedhnay waxaanan ku midooy inaan hawshaa garab istaagno manihin urur laakiin waxaan nahay dhallinyartii gobolka awdal oo is urursatay oo ku midooday oo rabta inay baaqaa arrintaasi jawaab degdegoo fadcelin degdega ka samayso maadaama muddo saddex maalmooda aad hawshan wadeen ood ku guda jirteen ilaa iyo hadda wax dhaqaalaama hesheen oo ma lagu caawiyey xaaladda daadadka ee magaalada qardho
maya weli runtii oo aan waxaana soo galayna waa wax kooban wax maad aragtay aan caawimo durbaba geyn karna maaha laakiin adugu waan filaynaa waan rajaynaynaa haddii maad aragtay wax fiican ayna soo gaadhaan inaan ku caawino walaalaheenaasi laakiin iminka hanti maad aragtay aan ku caawin karno welinama soo gelin xaashim sheekh cumar good v o a boorama haatanna kusoo dhowaada qhasiidadan ee uu ku luuqeeyo fanaanka shimaali axmed shimaali yar kulul waa yeele xoog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhiga nugul waa xaakiin farsamo badan waa keenii dhammaystiran waa weyne amar kulul waa yeele xoog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhiga nugul waa xaakiin farsamo badan waa keenii dhammaystiran halka aynu kaga gudubno qasiidadaas tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay lix kooxood ayaa ka socda magaalada boosaaso tartankan oo sanad kasta la qabto bisha ramadaan ayaa la sheegay in lagu gol leeyahay isdhexgalka dhalinyarada caynaasho saleebaan axmed oo ka mid ah dhalinyarada tartankaasi abaabushay ayaa uga waramay wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo tartanka waxaan ugu tagnay bisha rabadaan insha allah bimillahi kariim in dadku ay ku daawadaan annaga aan isku maaweynno waa lix kooxood oo ay ka mid yihiin labada xaafadood waa xaafadda golceysa xaafadda carab oo isdhexgal bulsho aan ugu talagalnay tiimka xataa waa laisku qaybiyey dhallinyaradii xaafadda carab golceysa dhex gashay halkaas waxaan uga dhalatay isdhexgal bulsho maasha allah oo noo socdaa hadda afar tiim baa soo haray waxay noo bilaabaysaa maalinta khamiista maanta oo maalin sashay ahayd berri oo khamiis ah ayaa labad ciyaaraysaa labadana wax ciyaaray talaadadii labada soo harana insha allah maanta jumca baan koobka soo gabagabaynaa dibadna waxaan filaynaa koob la yidhaahdo federation cup waay maxaa lagu xulay marka lixdaasi kooxood oo tartanka bisha rabadaana tartamadii hore waa laga badan jiray dhallinyarada waxaa lagu xeeya waa lix tiim oo yacnaa awood dhammaystiran leh qalabkooda u dhammaystiran yahay niman xirfad fiican oo yacnaa lasoo xul waa dareemi kadhaa waa dad la soo ururiyey oo meel walba laga soo doortay marka sidaa darteed waa lixdaa kooxood loo soo xul walaal De- cid idinka gacan siinaysa ma jira hadhow abaalmarasi- abaalmarino siin doonta dhallinyara tartankan ciyaaraysa mise idinka unbaa isxilqaamay wallaahi anagu baan is xilqaannay waxaan isku xilqaannay yacnaha inaan marka hore annagu aan waxla nimaadno kabacdina wixii barnaamijyana bulshada u soo jeedino cid wax ku darsanaysa maalgelishanaysa iday u taallaa laakiin annagu cidna gu dhaqaalaqaala lagu siisay cid kale ma jirto annagunbaa isxilqaannay Ee, tartankan marka laga yimaado ee, bil barakaysan baa lagu jiraa dhallinyarada wixii doonaa ka dhici kara oo inta badan rabadaanka ah Ee, bal khaladaadada dhallinyarada oo aan anshaxa u wanaagsanayn maxaa tallaabooyina laga qaadaya insha allah tallaabada laga qaado waxay tahay laacibka garoonku intuu ku jiro wakhti weeye wakhtiga wuxuu- waxaa jooga xaakim garsooraha garsoorahaasa wuxuu bixinaya calaamad laacibkii dabtara sameynaya ganax buu mutaysanaya laakiin inta badan xa- xalada- xaladaha lagu yimaada guddi beelada loo xilsaaro garoonka bannaanka jooga iyagoo fiirinaya iyagaa qabta habeenkiibaa waa laga fadhiistaa waajibtaa la mariya ganax ganaaxyada ugu badan ee dhallinyaradu ay la kulmaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah wacaya hooyacay diinacay afuraad qof aan soomanayn oo anshax maa inuu garoonka soo galo qofku isku dayo isagoo aan saa inuu kubadda ciyaaro wuxuu la kulmaa caqawaacqib waxyaabahaas ugu badan tartan kale aad sheegtay inaa furi doontaan ma ka badanayaa dhallinyarada halkan haa wuu ka badanayaa oo tiiman badan baa cod soo dhiibtay xaafadahoo dhan ayaan u qoratuuraynaa inta waxaa lasoo xulayaa tiim walba laacibkooda ama laaciboontooda ama nimanka u akhlaaqda fiican si ay koobku yahay koob bir Rabadaan- rabadaan oo dadku ay sameeyeen Waay, xilliyada habeenkii baa la ciyaari jiray maxaa galabtay ku dooratay in dhallinyarada la ciyaarsiiyo oo markay soo afuraan in salaaxyada habeenka ciyaaraan waxaan ku dooranay galabtii dadka ayaa isugu yimaada bulshada sooman waana wakhti aan yacnaha shaqooyinku soo gabagaban yihiin dadku iska soomeyna xaab meel fog laadi karin sidaa darteed waxaan u talagalnay bulshada soomali inay ku madadaalato tartanka waxaa ka mid ah dhallinyaro ciyaaraysay oo cuslaatay inay ka mid yihiin oo aduga ka mid tahay maxaa loogu soo daray marka dhallinyarada cuslaatay dhalinyarada cuslaata waxaa lagu soo diriyay anigoo kale inaan dhalinyarada kuwa iga- iga iga hooseeya jiilka hooseeya inay ku- kuwaana qaataan ama aan celiyo aan moral ahaan maskaxiyaan ama waayagnida kubadda u leeyahay inaan dhawarwaqlantay ka lexo ee kubaddan ay ku baraarugaani waayo ninku ninka weyn hadduu la socdo muxuunbuu ka faa'iidaa marka koox kasta ma laba ninoo weyn mise hal ninoo weyn baa ku jira oo nidaamka iyo dhallinyarada khiladaad ka saxaya waxaa ku jira laba laba nin ama saddex saddex oo badan yihiin ama laba labo insha allah markaasaan ku talagalay maaqaaga ugu dambeeya dhallinyaradu leedahay waxaan leeyahay koobkaas inuu nabad nagu soo gabagabo xaafadaha kale ay nagu daydaaniin sidaan horumarka u samayn anshaxa dhallinyarada akhlaaqdana ay aad u wanaagsan tahay weliba ay kow tahay in guriga qofka ka yimaado maxaa u dhexeeya farqiga xilliga kubadda hore ciyaari jireen iyo xilligan dhallinyarada jiilka cusub annagu waxaan haysanay sharciyo aad u adag maamul baan haysanay dad aad kubadda u fiican u jecel baanu ahayn laakiin hadda waqtiga iska gebageba ah abreed buu maraya wax abreed ayaa ku soo kordhay social media annagu maana haysan laakiin haddeer waxa aad samaysaa markaba social media kaaga horaysaa marka insha allah dee- dee dadka hore dadka dambe waa isku mid maaha insha allah wanaag baanu ka rajaynaynaa inana soo kaalmeeyo haatana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayaa jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha horyaalka kubadda cagta ee dalka jarmalka ee bundesligaha ayaa la rajeynayaa in dib laisgu soo laabto bishan aynu ku guda jirno islamar ahaantaasina ciyaaraha ay dib u bilowdaan sida ay shaacisay hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel waxuu noqonayaa horyaalka la shaaciyey in dib ciyaaristiisa dib loo bilaabi doono ee yurub iyo sidoo kale meelo kale oo dunida ka mid ah kadib markii bilihii aynu kasoo gudubnay loo joojiyey sababo la xiriira coronavirus darteed hase yeeshee dhammaan kulamada harsan ayaa lagu ciyaari doonaa iyadoo aan taageerayaal garoomada joogin oo keliya ciyaartooyda ay imaan doonaan iyo tababarayaashooda sagaal kulan ayaa ka harsan bundesliigaha dalka jarmalka hadda waxaa hogaaminaysa naadiga bayern munich oo horyaalka kaalinta koowaad kaga jirta iyadoo afar dhibcood ka sareysa naadiga kaalinta labaad ku jirta brusha dortmund gudoomiyaha naadiga bayern munich karl hans romaning ayaa waxa uu sheegay in uu u mahad celinayo siyaasiyiinta go-aanka ay ka gaareen arrinta bundesliigaha islamar ahaantaasina ahayd mid wanaagsan sida uu sheegay dhinaca kale horyaalka dalka ingiriiska ayaa guud ahaanba suuragala in la kansalo oo la joojiyo haddii ay kooxuhu isku raaci waayaan in ay go-aan ka gaaraan in lagu ciyaaro garoomo dhexdhexaada kulmada harsan horyaalka sanadka iyo ayaa waxa uu noqonayaa mid guud ahaanba la baabi'iyo sida uu sheegay gudoomiyaha xiriirada dalkaasi ingiriiska ee kooxaha kubadda cagta richard beven oo intaasi ku daray in ay macquul tahay in kooxuhu ay go-aan ka gaaraan in kulmada harsan lagu dheelo garoomo dhexdhexaad iyo in kale cod ayaa loo qaadi doona maalinta isniinta soo jeedintaasi premier league kulmadii la ciyaarayay ayaa la joojiyey saddex tobankii maaj wixii ka dambeeyey kadib markii coronavirus uu dunida si weyn u saameeyey labaatanka kooxood ee premier league ciyaaraya ayaa waxa ay tahay inay u codeeyaan iyadoo go-aankaasi ay tahay inay gaaraan afar iyo toban kooxood oo ka mid ah labaatanka kooxood haddii laisku raaci waayana waxa uu sheegay inay suuragal tahay in guud ahaanba horyaalka la nasakho oo la kansalo sanadkan warar goosgoosa dhegaystayaal haddaan idin dulmarno naadiga manchester united ayaa doonaysa in heshiiska amaahda ay kula jirto ciiryaanka weerarka uga ciyaara ee dalka nigeria u dhashay odian igalo oo soddon jira in ay usii kordhiso si markaasi uu lusii jooga naadigaasi xilli ciyaareedkan naadiga barcelonana waxaa suuragala inay la soo wareegto xiryaanka dhinaca dambe ee bidix ka ciyaara ee naadiga b s g leven kurzawa iyadoo sidoo kale toddobayabaatan jirkaasi kooxo kale oo yurub ay doonayeen waxaana ka mid ah kooxda arsenal balse waxaa la sheegayaa in rajada naadiga arsenal ay tahay mid aada u hooseysa marka loo fiiriyo midda naadiga barcelona ciiryaankaasi ka qabto liverpool southampton iyo r b libsig ayaa dhammaantooda waxa ay baacsanayaan oo ay doonayaan in ay la soo wareegaan ciiryaanka garabka ka ciyaara ee naadiga woda bremen milod rashika oo saddex iyo labaatan jira iyadoo qandaraaska uu kula jooga naadigaasi la rajeynayo in bisha juun uu dhaco naadiga manchester unitedna waxa ay ciyaaryaanka angel gomes oo sagaaliyo toban jir ah u yaboohday saddex boqol oo kun oo bown in uu isbuuci qaadan doono heshiis si markaasi ciiryaankaasi ay uga hor istaagto inuu ka tago xagaagan naadiga kubadda cagta ee manchester united isagoo qaab xora uga tagi doona waxaana naadigaasi ay doonaysaa in uu kusii nagaado ciyaaryaanka naadiga manchester united ciyaaryaanka wadanka faransiiska u dhashay iyo naadiga chels timio bokayako oo hadda qaab ama ahaan naadiga monaco ugu ciyaara ayaa doonaya inuu dib ugu laabto naadiga ac milan jirkan ayaa waxa uu sanadkii kula soo qaatay naadiga sansiro ka ciyaarta waxaana hadda uu doonaya inuu dib ugu laabto naadigaasi dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsanyay jamaalo ciyaaraha nala socotiinayey haatana kusoo dhowaada qasiidooyinkii bisha barakaysan ee ramadaankaanu ugu talagalnay ee nebi ammaanka
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بالذكر وسلموا فالذكر يسار للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من اللسان كل يصلي لعلكم عليكم بل لي إذا أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen saare ciila nuur iyo anigoo jamaal axmed cismaan intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa tani kulan dambe nabadgelya